markana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira usoo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
waana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waa aniga iyo ibraahim xasan daandurey dhambaalka ugu horeeya daandureyow barnaamijka barti kuma tihid markaa balaan soo qabta dhambaalka ugu horeeya wuxuu naga soo gaaray awoowe xaaji xareed yarow faadumo cali naasir sahra xaaji fartaag iyo caruurteeda sagal bashiir yarow sucdi bashiir yarow ruqiyo bashiir yarow khadiijo bashiir yarow iyo roodo bashiir yarow waxaa kaloo dhambaalka ku jira aamina madoobe yarow iyo asli madoobe yarow iyo idilo madoobe yarow iyo suldaan maxamed bashiir m yarow baa la yidhi iyo nuur kadiye yarow iyo xasan madoobe yarow iyo bashiir madoobe yarow iyo mahado madoobe yarow dhambaalka waxaa ugu dambeeya dadka ku jira cabdulaahi madoobe yarow iyo xaawo madoobe yarow dhammaan dadkana iyagoo isku duuban kalena jooga kismaayo nairobi maraykanka muqdisho masar iyo meelo kale waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed bashiir yarow iyo gaclisadiisa ramlo ciise ismaaciil baa la yidhi oo arooskoodu uu toddobaadkii hore dhacay halka uu ka dhacayna looma soo sheegin hase ahatee waxaan leenahay arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdiwahaab cabdi cali iyo cali cabdi cali iyo khadiijo xaaji cabdulaahi duurow iyo seenab xaaji cabdulaahi duurow zahro xaaji cabdulaahi duurow iyo maryan xaaji cabdulaahi duurow iyo maxamed xaaji cabdulaahi duurow iyo sheekh aadan xaaji cabdulaahi duurow cabdicasiis xaaji cabdulaahi iyo madka xaaji cabdulaahi duurow cabdirashiid macalin cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen yuusuf macalin cabdulaahi iyo sheekh xuseen maxamed saney maxamed cali dhammaan reer xaaji cabdulaahi duurow iyo reer cabdiwahaab cabdi iyo reer macalin cabdulaahi waxa ay tahaniyad dhalasho ay gaarsiinayaan abshir macalin cabdulaahi iyo faadumo cabdiwahaab cabdi cali oo gabare ay ugu dhalatay magaalada baydhabo ducaduna waa xaggin ay leeyihiin gabadhaasi waxaan leenaha allah ka dhigay tiisoo weynaata oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta heesta ugu horreysaan caasha dhegeystayaasheenna usoo qabanayno waa beled weyne codkii xasan aadan samata bii waa jacaylow boodhaari inuu diigay been baanu haystay bii waa jacaylow boogaan ladhayno ciidi baanan karino beerka iyo wadnahayo boga kagataaliyo inuu yahay bircashaqu been baanu haystay webiguu bujaaco biraha waraabsho mukuba ku jiifo ista ubaaxu buuxsho badarkiiyo galaydii laga tuura baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waaberiiso beelugu gujoogan sowberita mahadkii beelad weyne maantegin webiigu bujaaco beeraha waraabsho dhulkuba ku jiifo ista ubaaxu buuxsho badarkiiyo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waaberiiso beelugu gujooga sowberita mahadkii beelad weyne maantegin dhanka bari magaalada sow boqoraad joogto yadda habla moodo bilixdii haweenkiyo loo dhadmiyo dhanka bari magaalada dow boqoraa joogto iyada habla moodo bilixdii haweenkiyo bidi loo dhamiyo sima boqontaa joogo baalgoray laamoodo baarkana xasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buteele maan baran tima boqontaa joogo baalgoray laamoodo baarkana xasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buteele maan baran ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin sow bariidadaydii iyo bedaashadeedii buundada ciyaartay beled weyn ku taale iyo lulata guudkood bartankeeda maay bxiisa weeye balan maanu dhigano joogi may oran sow bixiisa weeye balan maanu dhigano joogi may oran sow bayd go-aygi sow bayd go-aygi layguma bishaaray sow bayd go-aygi sow bayd go-aygi maantaa la baxayaa gursadii may oran maantaa la baxayaa gursadii may oran maantaa la baxayaa gursadii may oran maantaa la baxayaa gursadii may oran sowaabaseeyo socod beegsan maaye naabaaj caawo baxnaansha maan odhan sowaabaseeyo socod beegsan maaye naabaaj caawo baxnaansha maan odhan sow taliye baaso baano warmooge kaydima beenayn sow taliye baaso baano warmooge kaydima beenayn sowbadiba kooxdii waa tahay heesta beledweyn waxaan filayaa dhegaystayaal fara badan inay waaywaayo soo xusuusisay qaarkiina ay beledweyn bartanka idiin joojisay waa tahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray aabe shaacir qodax hooyo cajabo caadle iyo awoowe maxamed shaacir iyo daahir shaacir iyo abaayo shams shaacir baa la yidhi iyo abaayo shukri shaacir iyo dad kaloo fara badan oo isku duuban iyagoo jooga magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha dhexe waxay hambaliyo dhalasho gaarsiinayaan maxamed cabdinuur maxamed kadiye iyo shiino shaacir qodax oo wiil ugu dhashay labadii bishan january sanadka laba kun labaiyo labaatan jaziira hosbitaal baa la yidhi wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdinuur maxamed cabdinuur ducada waa xaggiina baa la yidhi waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhiga kii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u taraa aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse daljir iyo yacquub maxamed axmed iyo cabdinaasir daahir suldaan diiriye iyo ibraahim cabdi boos iyo cabdi daahir xirsi iyo waxay yidhaahdeen adeero carab xirsi warsame maxamed maxamuud indhabuur iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo siciid maxamed daahir iyo cabdulrashiid xasan ugaas shire iyo cabdiraxmaan xasan ugaas shire iyo cabdiraxmaan maxamed aadan iyo maxamed maxamed muumin iyo injineer maxamed cabdiqaadir bare iyo waxay yidhahdeen injineer axmed jibriil cabdi ciro iyo xamsa macsuun sheekh nuur iyo farxaan maxamed madar farxaan tiyo macalin maxamed cabdulaahi shaarub iyo waxay yidhahdeen macalin sacad muuse bashiir iyo maxamed dayib xaaji cumar xeedho iyo magool maxamed suldaan iyo hibo mawliid oo cabdi fuuziye cabdulaahi cali sheekh maxamed iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen aqoon-yahanada iyo dhallinyarada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa somalilan waxaana ay hambali gaarsiinayaan brofesor maxamed amiin cabdi cumar iyo ifraax maxamed axmed doodi oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggina meherkaas allah ka dhiga kii horsada guur kheyr qaba eebanayada kala siiyo owlaad baariya aamiin heesta kale aan idiin soo qabanayno waa heesta halkudhegeedu yahay bal maxaad noo gebagabaysay waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan binti cumar gacal iyo cabdulqaadir xasan nagaye ugulo caqligiyo garaadka ugulo cilmi waxaad ka gaadho intaad guntatoo dadaasho aqoontaas afkaaga guuso ugulo caqligiyo garaadka ugulo cilmi waxaad ka gaadho intaad guntatoo dadaasho aqoontaas afkaaga guuso guniyo baadhaan oo sheegay gaba ir gurigi weye guniyo baadhaan oo sheegay gaba ir gurigi weye bal maxaad noo gabaagabaysay bal maxaad noo gabaagabaysay guniyo baadhaan oo sheegay gaba ir gurigi weye guniyo baadhaan oo sheegay gaba ir gurigi weye bal maxaad noo gabaagabaysay bal maxaad noo gabaagabaysay gaadidku cudurku fuulo gaadidku cudurku fuulo gurada ubadka uga saartay gurada ubadka uga saartay bal maxaad noo gabaagabaysay bal maxaad noo gabaagabaysay gaadidku cudurku fuulo gaadidku cudurku fuulo gurada ubadka uga saartay gurada ubadka uga saartay bal maxaad noo gabaagabaysay bal maxaad noo gabaagabaysay
waxaad noo gabagabaysay codadka cabdulqaadir xasan nageeye iyo binti cumar gacal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen mar kale dhambaaladii ibraahim dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe cabdixamiid shiimoy cali iyo aabe isaaq shiimoy cali iyo hooyo raxiimo abuukar macalin hooyo umaya abuukar macalin iyo hooyo xakiimo abuukar macalin cabdishakuur cabdixamiid shiimoy iyo muhaab cabdixamiid shiimoy iyo muhaab cabdicasiis maxamed iyo muhaab macalin bashiir xikam nuuridiin aadan iyo mustaf nuuridiin aadan iyo muno nuuridiin aadan iyo cabdiweli ajmal iyo waxay yidhaahdeen burhaan yuusuf maxamed iyo cayduruus cabdiqaadir aadan iyo mujaal cabdiqaadir aadan iyo cabdikhafaar xuseen cusmaan xaawo kuusow maxamed dhammaan reer cabdixamiid shimooy cali iyo reer cabdiqaadir aadan waxa ay jecel yihiin inay tahniyad gaadsiiyaan cayduruus cabdixamiid shimoy iyo marwadiisa alaza cabdiqaadir aadan oo gabaray ay ugu dhalatay deegaanka awjabe ee gobolka shabeellada hoose waxaanay leeyihin gabadhaasi allah ka dhigtiisoo weynaato waalidka dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamin dhambaal qurux badan waxauu naga soo gaaray hooyo faanto cali jimcaale iyo aabe ismaaciil sheekh muxiyidiin iyo habaryaar xareedo cabdisamed iyo maryan cumar kudane iyo maryan cabdisamed cali iyo faadimo cabdisamed cali iyo caaisha cabdikariim deeqow iyo ubax ismaaciil sheekh dhammaan dadkani waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada kale ah baa la yidhi maxamed muumin daa-uud iyo caaisha ismaaciil muxyidiin ducada waa xaggiina un baa la yidhi waa tahay arooskaasi waxaanu leenahay allaha ka dhigo midkii loo ayiyo ubad khayr qaba lagu kala helo halka uu ka dhacno lama soo sheegin hase haatee meelay haataba arooskiina abshir ayaanu leenahay heesta kaleaan idiin soo qabanaynana waa heesta halkudhageedu yahay leebkii jacaylka waa hees waaye waayeda xusuusin doonta iyo weliba idin dareensiin doonta fankii quruxda badnaa ee gabdhihii soomaaliyeed waa maryan mursal ciise
Yeah.
balkana waxa unagu yimid zahro xaaji fartaag iyo caruurteeda awowe xaaji xareed yarow faadumo cali yaasiin iyo sagal bashiir yarow iyo sucdi bashiir yarow iyo ruqyo bashiir yarow khadiijo bashiir yarow roodo bashiir yarow aamina madoobe yarow iyo asli madoobe yarow iyo idil madoobe yarow suldaan maxamed bashiir nuur keliye yarow iyo xasan madoobe yarow iyo bashiir madoobe yarow iyo mahado madoobe yarow iyo cabdulaahi madoobe yarow iyo xaawo madoobe yarow waxaana iyaga oo kala jooga kismaayo nairobi maraykanka muqdisho iyo masar iyo meelo kale ay jecel yihiin inay taniid gaarsiiyaan maxamed bashiir yarow iyo ramlo ciise ismaaciil oo arooskoodu uu qabsoomay waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barooqa aamin ayaan leenahay heestana dhegeystayaashan u ciyaaran caasho waa garqaado jacayl yahow codkii axmed cali igaal iyada ayaan ugu dambaysay barnaamijkeena hambaliyada iyo heesaha intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo gargaaraan